walaalo macana horta waa runtaas aad u sheegtay weeye horta hay-addan tiislaas muddooyin badan ayay meelo badan oo kala duwan gobolka bayoorta ka samaysay oo maamulada ay ka maaragtay ay ka taageertay sida maamulkii degmada buulaxaawo ee hore xafiiska degmada bay axtirtay midda gobolka hadda ay annaga noo daxtiraysa magaala madaxda garbaharey ay ka daxtirtayna dhismaheedii xafiiskii gobolka wadda si fiican bay maaragtay hirgelisay shaqadiisiina wuu dhamaaday laakiin waxay wadaa qaybo kale oo kala duwan oo horumarinta bulshada ay kamid tahay isbitaalka dhismay ka wadaa garoonka iyo garoonka weyn ee kubadda cagta ee degmada garbahareyna iyadoo dhismay ka wadaa xaaladda marka sidaas weeye hay-addan iyo habka ay ula shaqeynayaan gobolka
xarunta gobolka dayactirkeeda ka sukow ma jira xarumo kale oo ay dayactir ku samayso
ha ha xarumo kale waxaa kamid ah garoonka ee kubadda cagta ee degmada garbaharey dayactir ayay ka wadaa sida isbitaalkana qaybo kamid ah ayay wadaa dayactir ka wadaa oo hadda dhammaantoodda hadda way socdaan mashaariicdaas kala duwan
wax door ah oo ay ku lahayd dayactirkii lagu sameeyey isbitaalka jaalasiyaada ee degmada
oo aan kaga qayb qaadanay xagga degmada soo maha
ha
degmadu dee waxay ka taageertay dhulka la dayactirayo waa dawladda ay degmada ayaa ku deeqday ma ahayn dal dhul privatela ma ahayn
waa tahay marka hay-addan aada sheegayso inay dayactirka iyo arrimaha dayactirada idinka taageerayso wax kaalin oo ay ka geysatay ma jiraan isbitaalka dayactirkiisa
oo dhankeeda iyada ay ka geysatay barnaamijkaasi haa way jiraan
waa tahay marka goormaha laga yaabaa in la daah furo ama xarigga aad ka jirtaan xarunta gobolka
xarunta gobolka waxaan qorsheynaynaa bisha saddexdeeda bishaan soo socoto inaan xarigga ka jarno annagoo ka qayb qaadanayna maamulka jubbaland wafti nooga imaanayo iyo annaga gobolka inaan maaragtay aan isku imaano iyo hay-adoo qayb ka socoto saddexdaas qaybood annagoo kala socono inaan fu ayaan rabnaa bisha saddexdeeda in xafiiskii la furo gobolka
wax shirar ah oo shirar hadday ahaan lahayn shirar dhalinyaro kuwo kaleoo haween waxyaalahaasaa nagu maqaalaha in lagu qaban doono marka laday lada la dahfuro kadib marka arrimahaas ayada maxaad nooga biirin karaysaa
haddii hay-addan waxa weeye horta waxay taageertaa maamulada maamuladay garab siisaa maamuladana waxa waxaa loo taageeraya waxa weeye inay bulshada wax u qabtaan bulshadana waxa weeye marka ay helaan meelaha operational ay ku shaqeeyaan laamaha kala duwan ee bulshada ayaa maxaa la rabaa in la taageero sida ururka haweenka ururka dhalinyarada waxaana loo qabanayaa habka micnaha ay maamulka maaragtay ay maamul wanaag loo bari lahaa marka arrintaasina waa waa basic lineka ay noo ay ay hay-addu ay u samayso marka horeba qorshuhu in la horumariyo qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada ka maamul ahaan wax shirar ah oo ku saabsan isdhexgalka bulshada hadday ahaan lahaayeen kulamo sportis hadday ahaan lahaayeen kulamo kale oo dadka deegaanka aayahooda uga tashanayaan ood waddaan miyaa jira
ha waa wadnaa waxaa jira shir isboortiga iyo ka dhacayo oo la rabo in isboortiga loo sameeyo gobolka gedo qaybo kala duwan oo ah in loo tareerino loo sameeyo habkii micnaha loo sameyn lahaa dhalinyaro aqoonna u leh habka garsoorka iyo macalimiin tababarka u samaysaba intaasoo qaybood oo kala duwan iyo administrationka in laga in laga kabo dhalinyarada isboortiga ayaa la rabaa shirkaas oo ka dhacayo herquaterka gobolka gede garbaharey xilliyada nagu soo aadan waxaana ka qayb qaadanayo jubbaland iyo dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka qayba iskugu jiro ayadoo shirkaas uu dhici doono xilliyada bilahan nagu soo aadan bishaan hadda soo socota oo shanaad